bismi illahi raxmaani raxiim kiyaan kugu soo jiri alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wddiin wsala allah wslam alaa sayidina wala alihi wasaxbihi wasalama ajmaciin wabacdu marka hore waa idin salaamaya asaad shacbiga soomaaliyeed u gaarsinaysaan codkiin oo nadiif ah oo ku dhaahan tahay waan idinkugu hambalyana marka hore waxaan rabaa inaan ka hadlo shalay waxyaabihii ka dhacay ii sheeg maxaan ku yidhahdaa puntland oo shacbigii soomaaliyeed lagu xasuugay halkaas baarkood ay ahaayeen dad dukaamadooda iska iibsanay lasoo lasoo qabtay oo layidhi argagixisaa tihiin al-shabaab aa tihiin layidhi in hal meel intaas dad oo intaas hal meel kasoo wada jeedo hal meel lagu laayo lagu laayo marka arrintaas arrin oo shaki weyn lagu abuurtay weeyi haddaan nahay dadka unasoo sheegto koonfur galbeed ama kasoo jeeda koonfurta soomaaliya arrinkaas marka aad baa shako adag baa shako adag bay nagu abuurtay shacbiga soomaaliyeedna walaacii walbahaar bay ku abuurtay oo gobolladaas kasoo jeedo wax weliil maqli maaha arrinka wax weliil maqli maaha arrinka asiga dadantaas tiradooda gaarayso hal mar la wada xasuugay qaarkood ay dukaankooda isu gadanaan laga soo laga soo inta laga soo kaxeey la yidhi hal meel lagu laayay marka arrinkaas arrin khatar ay wey hadday in in in nimanka la yidhaahdo in nimanka la yidhahdo argagixisada la daayo ma qabno in la dagaalo la laayo oo la xasuugo waa qabnaa argagixisada laakiin balse ay naftarkeeda dilkeeda waxaa la rabaa in dalka maadaama dawlado ay ka jiraan maamulo ay ka jiraan in maxkamad la soo saaro la yidhaahdo sharciga la waafajiyo ayaa maardi sharia islaamka qabtaa midda kale waxaan rabaa intaas ruux uwaraan labaatan dhowr qof labaatameey ruux in intii lasoo wada qabto qaar dukaamadooda laga soo qabto la yidhaahdo la xasuuqo oo hal meel kasoo wada jeedo hal gobol kasoo wada jeedo hal maamul goboleed kasoo wada jeedo amba hal maardi koonfur soomaaliya kasoo jeedaan arrinkaas arrin horey loo arkay ma aha waa arrin nagu cusub hataa hadday dhacdo ay hataa four bonty five bay ku askaysan tahay oo ay maamulkeeda uu yahay in loo yeero mas-uuliyiinta kasoo jeeda gobolladaasi intii loo yeera layidhaahdo maarkaysan haa waa kuwan dagaaladaana lagu qabtay argagixisu waaya haddee maxkamadihiin iyo kuween iyaan iskaashino iyo dowladda federaalka dhammaantiin iskaashito layidhaahdo hal meel xukunkooda lagu gooyo ayay fiicnaan lahayd laakiin hadda waxaa loo arkaa shay la qarsaday oo oo maardi la qarsaday hal jife ay ay laysay jifena lalaayay lalaayay marka arrinkaasiga marka arrin oo aad iyo aad walaac i shaki ayaa lagu abuurtay marka arrinkaasi arrin loo dulqaadan kara ma aha marka argagixisa ninka yaraabo waatan dagaal bay ku jirtaa waa hubaysan tahay bartood ha lagu soo ha lagu weeraro anaga kula hadlaya intaasna aan dagaal kula jiray nimankaan argagixisada ah uma hadlayo argagixis argagixisu uma hadlayo laakiin balse intaasoo shaksi oo hal meel hal gobol kasoo wada jeedo lila dhammaantooda loo leeyo arrinkaas arrin shakan ugu abuurtay wey waad ogtihiin niman ma jeertan ahoo argagixisaa ma jiraan miya niman ummadda kale argagixisaa ma jiraan miya oo shabaabka ma koonfur galbeed bas misle koonfurta soomaaliya bas bay kasoo jeedaa arrinkaas marka arrinkaas hoos in loo fiiriyo ayaan u baahan nahay jawaab cadna laga bixiyo haddii ilaah yidhaahdo amba caddeyn dhab ah la keeno marka intaasa rabaa inaan sheego haddii ilaah yidhahdo